madiine gudaheeda wuxuu nabigu iclaamiyey masiir caama waana ka qur-aanka ilahay ku sheegayo ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi istaqaltum ila alard araditum bilxayaati اdunya min alaakhira fama mataacu lxayaati اdunya fi laakhirati ila qaliil kailah ila war kuwa iimaanka laga helayo maxaa idinku dhacaya haddii laydin idhahdo infiruu fi sabiili اllah ilahay jidkiisa usoo baxa maxaa dhulka isugu cusulaynaysaan isugu nabaysaan ba ilahay leeya ma nolosha adduunyo ayaa ka jeceshiin oo ka raalli tihiin aakhira aad dhaafsateen warta adduunyo wax naf oo ay leedahay ma jirta baa la yidhi subxaana watacaala mujaahid baa wuxuu leeyahay tabuk ayaa aayaadkani kusoo degeen markii hadhkii iyo nimcada la haystay oo dadka ay ku cuslaatay inay baxaan ayaa ilaahay leeyahy subxaana watacala meeshana meel laisku naba maaha soo baxa bale ilahay wuxuu inoo tilmaamaya in reer madiine dhammaantood alla yidhi soo baxa oo layidhi infiruu khifaafan waiqaalan wajaahiduu biamwaalikum ilah yidhi soo baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culus si walba ku soo baxa shaab iyo sheekh iyo hani iyo faqiirba soo dareera wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waana ka alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala munaafiqiintu markii ay rabeen raswadan inay ka harhadhaan ilaahay waa kale haddii meeshii hunguri u ahaan lahaa ama safar yaroo fududo markiiba wax laga soo qaadanayo u ahaan lahaa marka horey kusoo wada dhinacyaa ay lahay ee markay arkeen meeshii la tegayana inay fogtay oo ugu yaraan dee siddeed boqol oo kilomitiro dhadhow inay tahay meesha loo lugeynaya waktiga la soconaya inuu xagaa yahay oo wakti cadceedkulowlow yahay nimanka laga socdaa inay tahay dawladdii dunida ugu xoog badnayd waktiga ah oo romanidka dawladda hayada dunida ugu xooga weynayd inay tahay oo aanay ahayn yani reer yaro fala laga soo qaadayo ama dagaal yaro lala soo gelayo marka hatabaday gejinayaano dibbay isu nabayaan baa ilahay leeyahy marka ilahay le law kana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk baa ilahay walakin bacudat calayhim ashuqa wasayaxlifuuna billahi low istatacna laharajnaa macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu yaclamu inahum lakaadibuun waxay leeyihin ba ilahay hadday ahaan lahayd ba ilahay yidhi waxoogaa adduun yaroo halkan laga soo dhufanayo ama safar yaroo dhowa iska kaa wada raaci lahaayeen ba ilahay yidhi laakiin markii ay meeshu ku fogaatay ee dhibtu muuqatay ayay been ku wada dhaaranayaan haddaanu awooddo oo ku raaci lahayn munaafiqiinta intii ugu badnayd markaasi waa hadheen reer baadiyaha wixii aan diin fiican haysanina waa iska hadheen saxaabadana intii cudurdaarka lahayd ee acdaarta sharcigaa lahayd ee ilaahay uu ka dhigay jihaadka waa hadheen iyo saddex nin oo kaleo saxaabada ka mid a ayaa iyaguna maalinta tan dhibtani ku dhacdo hadhay mu'miniintii iimaanku dhabka ahaa maadaama safarkuna uu fog yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa caado u ahaan jirtay safaradiisa gaar ahaan uu dagaalada ku gelayo tawriya buu samayn jiray ma caddayn jirin inta badan si cad uma tilmaami jirin laakiin maanta dee safarku waa sideeddaa boqolo kilomitir dhadhow dawladda lalaga dagaalamaya waa tii weyneyd waxa la yidhi markaasi wuu sheegay nebigu xagu u socdo iyo waxa loo socdaba soo diyaar garooba baa layidhi nin walowba waxaad soo qaadan karto iyo waxaad soo heli kartaba u soo diyaar garooba sida xadiidkii saxiixualbukhaariga uu tilmaamayo markii uu muslimiintii ama dadkii iimaanku dhabta ka ahaa uu nebigu yihi soo baxana waa loo soo degdegay saxaabadii rasmiga ahayd ilaa iyo xataa kuwu qaab uu yidhi hara ay hari waayeen waxaad ka garan kartaa caliy bni abi aalib maalan ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adigu dumarkii carruurtaan sanadka kugu reebaya oo la sii joog wuxuu yidhi wuu ka cadhooday cali ama wuu yani reerka in lagu reebo reeraha uu madiina sii joogo muu jeclaysan cadha maahe dabeetana wuxu uhi ya rasuul allahi takhlifuni fi nisaai wasibyaan ma dumar iyo carruur baana la sii joogaa jihaadkana waa ka soo hadha nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ama tarda an takuna minii bimanzilati haaruna min muusa hayra anahu laa nabiya bacdi xadiiskii bukhaari siduu sheegay iyo muslima waa arminaanta raalli ku ahayd buu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam inaad aniga iga joogto halkii nebi haaruun nebi muuse uu ka joogay aniga laakiin nebi igama dambeeye yani nebinimada heli maysid laakiin sidii haaruun uu nebi muuse ula socday inaad ila socoto mi aad jeclayn oo haaruunba waa kii nebi muuse kaga sii tegey maxay reer banu israa'iil ee tegey anna adaan kaaga sii tegaya reerka ee sii joog buu nebigu ley alayhi salaatu wasalaam yani waxaad arkaysaa dadka asxaabulcaqiidada rasmiga ah inaanay ku farxaynin midhaha iyo hadhka iyo waxaan ku had inaanay ku farxaynin inay ka door bidayaan cadceeda iyo kulaylka iyo jihaadkaasi iyo ilaahay dartii in loo haraado waxaad ka garan kartaa abu khaytama alansaari saxaabiga la yidhaahdaa ayaa waxaa la yidhi markii hore wuu hadhay riwaaya imaam abraani uu warinayo oo aan xoog badnayn sanadkeeda uu iska liito inkastoo xadiidka qaybo ka mid kunaba khayama xadiidka inta sheegaysa kunaba khayama faida huwa biabi khayama faida huwa abu khay faida huwa abu khayama xadiidka qaybta sheegaysa inkastoo ay ku soo aroortay imaamu muslim fi saxiixi haddana qisada waxaa la yidhahdaa abu khayama saxaabiga la yidhaahdo dagaalkan markii hore uu ka soo hadhay waxa la yidhi wuxuaan soo galay buu yidhi xayd dayru lahaa ama beer dabeetana cariish yar ayaa biyo laygu risheeyo hadh leh waxaan arkay bu yidhi haweenaydaydiio halkan diyaar igu ah dabeetana waxaan idhi bu yidhi wallahi inaanay waxanay cadaalad ahayn ilaahay rasuulkiisiina inuu kulaylaha iyo ciidaasi maro abu khaysamana meel yaroo cariish yaroo hadh leh inuu islaamtiisa halka iskala jooga taani cadaalad maaha baan idhi bu yidhi dabeetana waan ka kacay awraan lahaa baan soo fadhiisistay buu yidhi iyo waxoogaa timir aan haystay baan isku soo duday dabeetana ciidankii baan ka daba tegay buu leeyay ciidankii hore u baxay baan kasii daba carabay markuu ciidanka u soo muuqday ayay dadka yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga wixii maqmaqnaa buu lahaa hebelme hebelme ayay dadkii arkeen isagoo foo awrkiisii meel ka soo bidhaamaya markaasaa la yidhi yaa rasuul allahi nin baa soo socda qof baa soo socda oo inaga daba yimid nebigu wuxuu yidhi waa la yidhi kun abakhaysana ilahay ciidankiiyo kaasi abukhaytamo u noqda abukhaytamo noqo ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana abukhaytamo u noqday faidaa u abukhaytama saa saxiixo muslimo sheegayo wuxuu saxaabigu leeyahy markaasaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo uu ii ducaayey saxaabadu xataa fuqaradii mu'miniinta aan haysanin wixii lagu dagaalgelay waayo dee jihaadka waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dawladiinta badan dadka may dagaalgelinayn ninku isagaa faraskiisa ama awrkiisa ama hubkiisa iyo seeftiisa iyo warmihiisa iyo raashinkiisa iyo wuxuu ku dagaalgelayaba isagaa imanayay askari mushaar la siiyo meesha ka xoogsanaya ma ahayn waxay aheen dad naf iyo maalba ku jihaatamaya masalan waxaa la yidhahdaa culabat bnu zayd nin la odhan jiro lagu tilmaamo albakaayin buu ka mid ahaa ragsaga sheegay inuu ku ducaysanaya allahuma inaka qad amarta biljihaad ilaahayo waxaad nafartay jihaad baad nafartay waanad noogu baaqday aniguna waxaan ku awoodo oo ku taga jihaadkaasi ma hayo ee waxaan ila ahayo ku sadaqadaysanaya dadka muslimiinta ee jihaadka u baxay qof kasta oo muslima oo madlama ii geystay jasadkayga ama cirdigayga ama sharafka qof kasta oo muslima ama ay xantay ama ay zulmiyey ama dhib ayaana nacafiyey buu lahaa marka wuu tamar kale soo waayey inkastoo riwaayaadka xadiidku aanay xooganayn shawaahid se loo helheli karo waxoogaa leeg waxaad garan kartaa maalan laakin xaadiista saxiixaaba haddaynu soo qaadana ashcariyiinta koodii abu muusa alashcari ayaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam ashcariyiintu yamaani bay ahaayeen meeshana waxba kuma haysan dabeetana abu muusa utageena waxay dhahdeen or nebiga utago waxaad ku tidhaahdaa waxaanu fuullo nasiib abu muusa alashcari baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu i waxaanu fuullo nasiib isagoo nabigu cadhaysano hadda ayuu yimi waxaan fuullo nasiib wallahi inaanan ku siinayn buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana abu muusa alashcari baa iska soo noqday xadka buhaari ku yaala wuxuu yimi qoladii wuxuu ku yidhi nabigii wuxuu igu yidhi wallahi inaanan ku siinaynin hadhow ayuu haddana bilaal oo dhowr neefoo geela wadaa yimi dabeetana abu muusa u yeedhay wuxuu i abu muusa alashcari waxaa ku yeedhaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay waa u yimi bilaal oo dhowr neefoo geela loo soo iibiyey dabeetana geela kaxaysta la yidhao fuula geeli buu soo kaxeeyey oo uu yimi yaa rasuul allahi soodigii ka dhaartay bay dhahdeen wax ka khayr ma dhaarta buu nabigu yidhi ilaa wax ka khayr badan haddaan arko waan yeelaa yani dhaari igama celiso wax khayr leh waxa khayrka badan labaan yeela kadib ayuu abu muusa alashcari nimankii yamanidaa geela u keenay dabeetana wuxuu nacmaystay uu yidhi war malaa warkaagii horey been u qaadan doonaa ila waadin haddana geela u keeneen waxaan sidii labada warba inaan nebiga kala kulmay cidda soo cadaysa ha laygu dara buu yidhi ina keena waxay dhahdeen waa ku rumaysanaynaa iyo un geelayna saafuu lama yeelaya buu yidhi waa in cid i raacda waa nabigu u tagno calayhi salaatu wasalaam markaasay nabiga u yimaadeen oo u sheegeen uu sheegay inuu ta horena ka dhaartay haddana wax ka khayr badan le inuu arko uu sida tan yeelay dadka muslimiinta ah iyo dadkii ducafada ahaa ee iyagu aan dagaalka awoodi karin waxaa kaaga filan in ilahay qur-aanka kuwii dee cudurdaarka la siiyey laysa cala ducafaai walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj ida nasaxuu lilahi warasuuli ma cala almuxsiniina min sabiili wallahu gafuuru raxiim ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه إن قال نبي قوي من عليه الصلاة والسلام قال نقاط أو نبي قول أيوحنا دكو قاضى ما هيو تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون إلى إليه jeesanayey iyagoo ilmaynayabu alla leeyahy subxaana watacaala murugo ay ka murugaysan yihin inay waayeen jihaadka waxay ku baxsadaan iyo waxay fuulaan qolyaha kan waa kuwa nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kuwii dee niyadoodu sii fiicnayd ee sida tan ku hadhay ina bilmadiinati aqwaama madiine waxa jooga buu nabigu yihi dad maa sirtum masiira walaa qaطactum waadiya ilaa kaanuu macakum dad aydan jid marin waddo aydan goynin dooxa aydan ka tallaabin ilaa iyo waydinla socdeen buu nabigu yihi alayh salaatu wasalam maciinay ahaayeen waxay dhahen ya rasuula allah wahum bilmadiina ma iyagoo madiine joogay haddana nala socdaan bay ku yidhahdeen nabiga alayh salaatu wasalaam nebigu wuxuu hi wahum bilmadiina xabasahum alcudr yani waxa ay tahelaysa mid lamida bay helayeen waayo iyagu ka dhab iyo daacad bay hidinay dagaal galaane wax isfuli lahaayeen bay waayeen ama waxay ku jihaadi lahaayeen idan niyadoodaa fiican nebiguna waa ka ku tilmaamayay de qofka geeriyooda isagoo aan jihaad niyeysan shucba min anifaaq inay ku jirto marka niyadoodaasi ka dhabtee hadday wax gacantooda soo geli lahay ku jihaatami lahaayeen ayaa ilaahay ajar ku siiyey sidii kii jihaatamayo o kalea kacb ibnu maalikna waa kii tilmaamayay dee magaaladii madiine kumuu soo hadhin buu yidhi munaafiq iyo mid cudurdaa haysta mooyaane iyo saddexdayadii buu yidhi saddexdii nine mukhallafaynta ahaa ee ka hadhay saddexdayadaa iyo munaafiq iyo mid cudurdaar looqudhaa soo hadhay riwaayaadka axaadiista ee ku soo arooray ciidanka kan iyo inta leekaa riwaayada daahirkooda aad moodo in iska yaro hore imanaya soo arooray masale kacab ibnu maalik wuxuu ku tilmaamayaa ciidanka muslimiintu aad bay u tiro badnaayeen buu leeyay kitaab ama diiwaan koobaana ma jirin sida xadiiskii bukhaari sheegayo riwaayo kaloo saxiixu muslim ku taalla kacab waa kale yaziiduna calaa casharati aalaaf toban kun way ka badnaayeen alxaakim filkliil waa ka ku tilmaamaya ziyaada calaa alaaiina alfa soddon kun bay ka badnaayeen waana sida ibnu xazm ibnu isxaaq baan leeyahy siduu jasminayo weeyaan waxay culamada qaarkood yidhahdaan waa la ururin karaa riwaayaadkaasi oo dhan oo waaqidi baa wuxuu sheegayaa masalan inkasta isagoo daciif yahay waxay wateen buu leeyahay toban kun oo faras dabeetana waxay dhaheen kacb ibnu malik riwaayadda uu leeyahay toban kun bay ka badnaayeen waxaa lagu xambaaraya inay tahay fardooleydo qura haddii lagu daro mushaadan iyo kuwa lugeynaya waxa kan marka laysku daro saasay u tiro badan yihin walidalika waa abu zurca arazi waxaaba laga sheegaa afartan kun iyo wax inay gaadhayeen zayd ibnu thaabitna waa ka ku tilmaamaya inay ahaayeen alaaiina alfa markaynu waxaasoo riwaayada isku dardarno aklab almu'arikhiin waxay ku tilmaamaan inay soddonka kun ahaayeen ciidankaa duruufta aadka wada ku soo baxayna inay ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa la dhahaa ciidamadiisi waa qayb qaybiyey calaamadii iyo liwaagii iyo waxaasi buu u kala dhiidhiibay reer walba calankiisi iyo liwaagii sibuu siiyey saas bay kusoo baxeen waxaa ka habsaamoo quraa la yidhahdaa saddex nin kacb ibnu malik iyo maraarat ibnu rabiic alcamri iyo hilaal ibnu umaya alwaqisi saddexdaa nin oo ansaarta ka mid a saddexda ninba waa saddex nin oo iimaan iyo khayr lagu yaqaano kacb ibnu malik waa nin lagu tilmaamo beder mooyaane in alaaliyo mashaahidii kale ama dagaaladii kale nebiga alayh salaatu wasalaam oo dhan inuu ka qayb galay bal inuu ka qayb galay baycat alcaqaba baycadii labaad ee nebiga ay ansaari heshiiska kula galayeen uu kusoo hijroonayo raggii ka qayb galay buu ahaa laakiin waxay idhaahdeen taswiif buu isticmaalay daraad diyaargaroobi doontaa daraad bixi doontaa awrka daraad soo xidhxidhi doontaa saa suu u fudaysanaya isulahaa nin xoogan baad soo barruun baad ciidan ka dababoodi barriiba barri si ay isugu sii dhiibaysay ayuun bay ku gaadho wakti uun is arkay isna uu hadhay ciidankiina uu tegay oo aanu gaari karaynin hadkii iyo timirtiina shaydaan uu ku adadkeeyey ama maraarat ibnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya labada ninna iyagu dee badriyiin baabay ahayen markuu nabigu lahaa alayh salaatu wasalaam reer badan maxaad ka ogtay ina ilahay intuu taalacda yidhi faalu maa shiitum raggaasay ku jireen idan saddex nin oo diin lagu tuhunsan yay ayay haayeen waxaa kaloo hadhay baa la yidhaahdaa dhowr iyo siddeetan nin oo kale oo munaafiqiintiia iyo dhowr iyo siddeetan kale ay sheegaan oo asxaabi alacdaar iyo kuwa kana calaa kulli xaal waxaan cudurdaar haysan oo saxaabiya oo magaalada madiine ku haray saddexda ninun baa jira inta kale ama waa munaafiq ama waa macduur ama waa kuwa waxay fuulaan waayeen iyo kuwanuu nebigu fasaxay ama waa munaafiqiin iyagu dhuuntay oo is yidhi maanta ciidankaa tirada badan le cidina kutabi maysa haddaad yaro dhuumato un iska dhuuma waayo soddon kunoo nin meesha maraya waxay is idhaahdeen cidina idinima dareemi karayso nabigu calayhi salaatu wasalaam tabuuk markuu kusii socdayna waxa la dhaha saxaabadii si wuu tabtabay beermee abaarnahan buu yidhi ba la yidhi abaarnaham waa kaltuum ibn xusayn ninkii la odhan jiray alghifaari oo reer bani ghifaar ah dhowr nin buu dadka weydweydiiyey suuratu tawba ilaahi subxaana wa tacaala nimankan habsaamay iyo waxay u habsaameen waa kasoo oda ilahay si fiican ugu kala tiltilmaamaya suuradda dhan ee tawba waxaad moodaa haswadatan inay aada u kala sharxayso ama ha ahaato jihaadku inuu marka kan fardu cayn ahaa waayo nafiir caama buu ahaa waktiyada jihaadku fardu caynka yahayna waxaa kamida markuu imaanku yidhaha dadkao dhan aan soo baxan waa nafiir caama nafiir ilcaamaka waa fardu cayn suuradda waxay kaloo tilmaamaysaa in badan tawbadooda iyo sadaqadooda iyo wuxooda dhan inaan la aqbalaynin dadkaasi biduuni acdaarka ku hadhay suuradda waxaa in badan ilaahay ku fasirayaa nimanka munaafiqiinta iyo mawaaqiftooda iyo jihaadka dhulkay ka taagnaayeen marka aynu soo duuduubno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi meeshi meeshii tabuuk la odhan jiray khudbad buu jeediyey baa la tilmaama laakiin khudbadaasi ariiq saxiixa kumay sugan kuma sugna waa laga yaabaa weedhaha khudbada ku dhex jira qaar ka mid a axaadiis nebiga oo saxday ama xasana inay yihiin laakiin waxay u egtahay buu leeya akram diyaal cumar wax uu nin isku ragrakibayo aan ahayn khudbada rasmiya oo nebigu jeediyey waxaa la sheegaa tabuuk intii uu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam inuu diray khaalid ibnu walid iyo koox saxaabada ka mid oo dumat aljandal inuu u diray nin kastoo ay mursal curwata ibnu zubayr muraasishiisa ay ka mid tahay dabeetana uu soo qabtay isagoo maxbuusa uu keenay ukaydir ibn cabdilmalik alkendiy ninkii la odhan jiray boqorkii meeshaa ahaa ayaa la soo qabtay isagoobaa la yidhahdaa ugaadhsanaya boqorkaasoo ugaadhsanayo xaashiyo tiro badan iyo ciidamo badan wax iska wata ayuu khaalid ibn walid qabtay isaga laftiisii boqorka laftiisii dabeetana waxay sheegaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sulxi inuu la galay inuu jiziye bixiyo waxaa kaloo la sheegaa muslimiintu inay ninkaasi quba yaro uu sitay ninkan oo aada u qurux badnaa bay aada ula yaabeen dabeetana nebigu intuu sidaa waagay ninkan maradiisan yare dadku la cajabsan yahay ayuu nebigu wuxu yidhi atacjabuuna min hada makan baa la yaabantiin haa bay yidhaahdeen xadiis ibnu hishaam sanad xasana ku warinaya buu nebigu wuxuu yidhi fawaladii nafsii biyadih lamanaadiilu sacd ibnu mucaadin fi ljanna axsanu min hada kana la yaabantiin masarada yaryara sacd ibnu mucaad ee jannada ayaa ka fiican buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkan waxaa la yidhaha hanaym tiro badanna waa laga soo helay bay sheegaan wallahu aclam waayo riwaayadda hanaymtan tirada badan la sheegaysa ibnulahiica ku jira ibnulahiicana waa daciif saynu naqaano weliba irsaalle wuu ku jira oo xadiis mursalah waxaa kaloo la yidhahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari xadiidkiisi ku sugan hadiya inay meesha nebiga ugu timid boqorkii ayla xukumi jiray oo ahayd baqla baydaa baqal cad iyo burdayaal ama dhar iyo inuu heshiis la galay jisiye inuu bixiyo marka aynu soo duuduubno riwaayaadku waxay sheegayaan meesha inaan dagaal ka dhicin laakiin boqoradii meelaha joogjoogay gaargaar inay nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiisyo ay ula galeen riwaayaadka qaarkoodna waxabay sheegayaan mar labaad murasala inay dhex martay hiraqal iyo meliku ruum oo mar labaad la diray dixyal kalabi dixyal kirbi mar kale in loo diray saxaabigaasi la odhan jiray sida xadiis musnad imaamu axmed uu warinaya uu sheegayo oo nin saciid ibn abi rashid oo maqbuula baa la yidhahda baa la tafaruday yani xadiis xoog badan maaha cumuuman waxaynu leenahay meeshan dagaal kama dhicin laakiin dagaalkani xarbi nafsiyuisna iska ahaa wax dagaali kama dhicin labaatan habeen ayuu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam baa la yidhahda tabuk qabailkii carbeed ee meeshaa joogiya waxaasna heshiisya soo wada dhex maray heshiisyaa inay jizye bixinayaan qur-aankana de waa kii aayaadka qur-aan ilaahay sheegaya in lala dagaalamo ilaa iyo intay jizya ka bixinaya can yadi wahum saakiruun tiina way aqbaleen saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga soo noqday markii uu dhexda soo socday akram diyaal cumar wuxuu leeyahay soo noqodkiiba qisadani dhacday inkastoo sheekha raxiiq almakhtuum kale uu ku tilmaamayo waa sii socodkii nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo socday wuxuu soo maray baa la leeyahay ama si socdaato ama soo socde diyaartii tamuud reer tamuud nimankii hasha ilaahay usoo saaray ee qooqaya kibray ee dabeetana la halaagay wahamuud aladiina jaabu sakra bilwaadi kuwii ilahay qur-aan ku tilmaamayey meeshii lagu halaagay bay soo mareen dabeetana waxaa la idhahaa guryahoodiiyo meelihii bay saxaabada qaar galgaleen markaasuu nebigu ka nahiye wuxuuhi laa tadkuluu masaakin aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum maa asaabahum ila an takunuu baakiin waa kuwan guryaha kuwa kan xadiidka waa xasan insha allah musnad imaam axmed buu ku yaala guryaha kuwa dulmiga sameeyaha gelina yaydin haleelin wixii iyagaba haleelaya inaad tihiin idinkoo ooyaya mooyaane ee nabigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii bukhaari sheegay waa kaa meesha intuu maradiisi madaxa ku dhuuftay yidhi ina dedejiyo inaga tallaabiya oo dooxada nimankan ay meesha inay degi jireen oo dad hore inooga tallaabiya buu yidhi uu ka soo tallaabay waxaanu ka reebay saxaabada biyaha ceelkoodaan aynaan la cabbin lagana weysaysanin xoolahana aan cunno laga siisan xataa cajiinadii lagu walaaqday xoolaha siiya buu yidhi ha cunina asxaabu dulmiga meela lama dego dee dhulka gaaleedna in laga hijroodaa waa fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam markay ciidamada muslimiinta ay soo socdeen ba waxaa looga dacwooday dadkan muslimiinta ah ee awrtii xoolihii la fuushanaabaa aada u jilcay waayo dee waa safar aada u dheer baynu sideed boqoloo kilomitr oo sii socod iyo soo socda waa kun iyo lix boqoloo kilomitr socod ku dhadhow meesha la marayaana waxaanu leenahay waa saxaaraha arday waxa waktiga la socdaana waa wakti xagaaya waktigii kulaylku uu ka dhacayay marka xoolihii naftaa isugu timid waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ugu duceeyey xoolihii iyo wixii dabeetana waabay u xoog bateenuno sidii bay ku yaaceen oo alla uu fiicnaysiye subxaana watacaala xadiidka musnad imaamu axmed kusoo arooray ee sanadkiisa xasanka lagu tilmaamayo zawaaid bin xabaanna insha allah waa ku yaala waxaa weliba dhexda markii lasoo socdayna munaafiqiinta waxay isku dayeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam meel sanayaao yaroo tiir taag yaroo cidhiidiya intay fardaha kusoo eriyaan nebiga laga rido calayhi salaatu wasalaam oo ay gooni ula baxaan dabeetana waa la fahmay qoladana waa fashishay mu'aamaradoodaasi magaaladii madiine markii ay soo galeenna waa la soo dhoweeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii buu tegey laba ragcadood buu ku tukaday dabeetana dadku halkaa u fadhiistay kadib ayay u yimaadeen nimankii munaafiqiinta iyo dadkii cudur daaranaya o dhame wax waliba cudurdaar ay wadaan wixii cudurdaar iyo waliyo bile la marayay nebigu wuu ka aqbalay laakiin saddexdii saxaabi iyagu wax cudurdaara may sheeganin labadii nine badriyiinta ah iyo ninkii bayaalcaqaba thaniya ka qayb galay kacab ibnu malik saddexda ahlu iimaanka iyagu wax cudurdaara may sheegin dabeetana xadiiskii dheeraay aynu naqaanay waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yaan lala hadlin nimankaasi kontoneeye casho ayaan cidi juuqba u odhanin qofna la hadal waa kii tilmaamayey bal in adeerkii baan silinna inuu ku aqbalo intan derbi uga dhacay aan u tago asalaamu calaykum juuq baa cidi u odhan weyday waa ilaah iyo rasuulkiisa inaad jeclayso uma ogeyo cidiba la hadli weyday bale waa kii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarkuna ha ka tagaan odayga ninka weyn buu nebigu markii dambe u ogolaaday inay haweeneedu u shaqshaqayso waa ku yidhi ilahi rasuulkiisa iyo dumarka intaga adainaanu furaa mayaan furinay baa la yidhi reerahoodii uun ha qabtaan waxba yaydin shaqaynin keligiin yani waxaad tasawurtaa magaalo aad joogto aan qofkaba kula hadlayn magaalada geligeedba dadka ku nool mid yar iyo mid weyn iyo mid dhexatoona asalaamu calaykum haddaad tidhahda inay dabnaa yara dhaqdhaqaajiyeen wayaan xataa maqlayn calaykum asalaamtana in lagu yidhi xabsi ka weyni ma jiro in qof bini aadam oo magaalada joogaaba juuq ku odhan waayo saxaabada tan taasaa loo goodoomiyey markii ay habsaameen haddana iyagoo ciidhiga caynkaa le ku jira ayay maqleen boqoradii romanisku nimanfaa caynkaana kacb ibnu malik oo nin dhalinyaro xoogan oo caynkan oo gabayatirin karayo ayaa maqleen dabeetana fariin buu soo diray nin boqorada ka midi ee uu leeyahay alla kuma badin dhulka dulliga iyo waxa kane soo carar qaxontinimaanaa ku siinayo meeshaas kaga kaalayaan fariinabaa loo soo diray waa kii waraaqdii markuu nin nabtiyaba magaalada yimi ninkaasa la daydayay waa lasoo helay waraaqdii baa loo keenay waraaqdii markaan akriyay buu yihi saa iyana waaba fitno kale imtixaan kale gaal ku yeeyo kula war ka soo car meeshan lagugu dulaysanaya wax kuma badina aniga wax walba kuu haye tiina intaan googoyey buu leeyahay baan dabka ku riday tanuurka noonfadan iskaga riday buu yihi iyadana yani dadkan iimaanku ka dhab buu ahaa kaana markay u sabreen ee ay konton maalmood sidaasi ku jireen ayaa ilahay quraan soo dejiyey laleeya wacala aladiina kullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu anlaa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu in allah huwa tawaabu raxiim iyagana ilahay baa toobadooda aqbalay saddexdaasi nin aswadan cumuuman haddaynu eegno waxyaabaha ka dhacay runtii waa iska tiro badan yihin laakiin midhar yaro kooban haddaan soo tilmaamo waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaa ka mida salaadii subaxa ayuu xaajadiisa ku yar habsaamay dabeetana muslimiinta waxaa salaada geliyey sida saxiixu muslimka iyo bukhaariba ku taala cabdiraxmaan ibnu awf ayaa tukiyey nabigaa yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdiraxmaan imaam yahay dabeetana cabdiraxmaan baa dabacay inuu dib uga soo noqdo nabigaa u tilmaamay halkaaga joog dabadiisaanu ku tukaday insha allah cabdiraxmaan ibnu awf wuxuu ka mid yahay yani raggii nebiga tujiyey ee uu imaamka u noqday waxaanay tilmaamaysaa baa laleeyahay iyagoo imaamkii mafduulka aha uu joogo imaamkii faadilka ahaa isagoo jooga in mafduulka uu tukin karo oo ninka cilmiga badan leh ama aqoonta waxagga dambe ku tukan karay daliilu tahay riwaayadka ama axaadiista kusoo aroortay hoosadan haddaynu wax kasii tiltilmaamno mucaad ibnu jabal baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii musnad imaamu axmedka ku yaala sanadka xasanka alaha suu sheeku sheegayo wuxuu weydiiyey camal aan jannada ku galo dabeetana wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamnimada madaxeedu waa shahaadada tiirkay ku taagantayna waa salaad iyo zako fiiqa ugu sarreeyaana waa jihaadka buu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ghazwada ta nebiga markii waxaa kaloo la weydiiyey sutrada qofka muslimka hadduu salaad tukanayo waa inuu yeeshaa sutra meel iska banaan inaad ku tukata ma fiicna waa inaad wax yar hortaada dhigata derbi ama ul ama xun inaad taagto sutrada inteen leg baanu ka dhiganaa baa layidhi muaharat raxil ka dhiga buu nabigu yii faradka ama koorahan la saaro koora xaggiisa dambe intuu dherer leeg iyo in leeg oo kale ka dhigta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haswadan waxyaabaha axkaamta laga soo faa'iday waxaa ka mid ah markuu nabigu kusii socday ama kasoo socday maqrib iyo cishe na wuu jamciyey duhr iyo casarna wuu jamciyey oo jamca buu tukaday labaatan maalmood oo uu joogay meeshaasna salaada wuu qasrinaya baa la ydhahdaa sida ibnu xabaan zawaidiisa xadiis sanad saxiixa kusoo arooray waxaa kaloo la tilmaama markii uu soo socday nabigu alayh salaatu wasalaam uu soo noqday waadi lqara meel la ydhaha markuu marayayna dheer bay weydiiyeen ratabkii ku yaalo timir ahaan hadhow intay noqonayso dabeetana khasi buu nabigu ku isticmaalay qiyaas intaasaa loo filaya inay noqoto marka masaladaas inay bannaan tahay bay tilmaamaysaa waxaa kaloo uu nabigu calayh salaatu wasalaam tilmaamay qarba diyo ku jiray oo laga cabi karayay dabeetana wuxuu u tilmaamay baktiga haragiisu magdintiisu inay u tahay ahaaro dibaaquha yani ahuurha inuu yahay axkaamta intii haswada lagu jiray dhacay waxaa ka mid a laba ninoo saxaabiyiina waxoogaa afku syaro dhaafo mid baa mid qaniinay gacanta markuu qaniinay buu gacanta soo dhaftay dabeetana dhool buu kasoo riday kii dhooshaad waa bilaamad buu nabigu ku yidhi ninku gacanta maafkiisii kuugu dayn lahaa buu ku yidhi sida awrkaad u qaniintay hadduu iska kaa soo dhufto adiga dhooshaada kaa dhacday waa hadur baa la yidhi oo mag ma lihid waayo dee waxba kuguma dhufana wuxunbuu gacantiisuu kala cararay kii oo cabanaya yimo le dhool baa layga riday dee xaqa la siiyo waa hadur buu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta meeshan laga daliishado waxaa ka mid ay bacdulculamaa tilmaamaan axaadiistii sheegaya saddex wax ka badan inaan qofka muslimka laga hijroonaynin sabab sharciya hadday jirto sida qoladan kontonka loo tacdiirka lagu siiyo kale inay dhici karto oo hijrayntaa ka badan laakiin waa inay noqotaa mid sabab sharciya leh qaswadani insha allah hadaafteedii caamka ahaydina way soo gudatay muarikiintu aswatu tabuk waxa ka dambeeya sheegaan waa waqaaic waqaayicdaas ama dhacdooyin ay kamid tahay maalan lacaankii dhex maray umar alcajalaaniya haweenadiisii oo kale rajmintii maalan la rajmiyey almara alqaamadiya geeridii uu geeriyooday boqorkii muslimka ee xabashida ee uu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaat janaasa alqaayb geerida ay geeriyootay umu kaltuum oo ah ina nebi maxamed gabadhii labaad ee cismaan ibnu casaan la siiyo iyana ka geeriyootay intuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam geeridu geeriyooday habarsakiya cabdillahi ibnu ubay ibnu suluul waxaa lagu xigsiiya culamada taariikhay ku xigsiiyaan tan waxa weeyaan sanadkii sagaalada hijriyada oo ay ku tilmaamaan culamada taariikhdu caamil wufuud sanadkii wafdiyada yani sanadkan waxa loogu bixiyey sanadka wafdiyada waa sanadkii ku xigay waxaan nidhi sanadkii sideedaad ee hijriyada gebagabadeedii ama ramadaan ayaa maka la furtay kadibna aswat xunayn baa dhacday kadibna dagaaladii kale aynu soo tilmaamnay baa dhacay waxay u ekaatay wakti muslimiinta ay furteen dhulkii carab ama jaziira alcarabiya la odhan jiray oo dhan waxaa ku bilaabmay markaasi gabagabadiiba sanadkii sideedaad ilaa sanadka sagaalaad waxaa ku bilaabmay in carabtii dhulalka joogtay oo dhama ay islaamto oo qabiil weliba wafdi nebiga usoo diro calayhi salaatu wasalaam culamada taariikhda warisa sida maalan tabaqaat ibni sacad wuxuu warinayaa dhowr iyo lixdan in ka badan ayaan rajaynaya meelahaas inay gaadhayso tirada inta ugu badan le culamada taariikhda qorta markay wufuuddaasi warinayaan waa iska fudaydsadaan dabeetana waxay soo arooriyaan biduuni asaniid iyadoo wax kana daawadan ayay wufuudda intooda ugu tilada badan le soo arooraan laakiin waxaan odhan karnaayo qura waxaan badnayn ayaa waxaa ku soo arooray riwaayaat saxiixa maalan riwaayaadka fiican ee imaam albukhaari uu soo arooriyey waxaa ka mid ah wafdigii tamiim wafdigoodii oo ah nimankii inta badan ay kusoo degtay suurat alxujaraat ee intay dacda guriga nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam halkaa uga dhawaaqay nimankii reer miyiga ahaa ee suuraddaasi ay kusoo degtay wufuudda kale ee uu bukhaari maala wax ka sugaya waxaa ka mid ah wafdiga cabdulqays nimanka la yidhaahdo wafdigoodii oo uu ka mid yahay ninkii uu nebigu kulahaa calayhi salaatu wasalaam ina fiika khaslatayni yuxibuhum allah alxilm walaanah nin ka mida odayadii reerkaas alasji alcasri ayaa la yidhahda baa la odhan jiray bay sheegaan ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam adiga hebelow laba sifo ayaad leedahay oo ilaahay jecel yahay labada sifo midi waa dulqaad midina waa deganaanshiye iyo degdeg la-aan labada sifobaad labadaba ilaahay jecel yahay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wufuudda kale ee la tilmaamo waxaa ka mid ah wafdigii reer banu xaniifa waa wafdigii uu la socday ninkii la odhan jiray musaylamat alkadaab musaylamihii beenaala aha kuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam musaylama waa ninkii nebiga sheegtay reer yamaama nama waxkuu wafdigan la socday uu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay waan islaamaya laakiin bishar adiga dabadaa arrinka ma yeelanaya anigu adiga dabad aan taladu gacantayda kusoo wareegto anigu aan taliyo nebinimadii waxba anigay usoo wareegaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi jarida yar ama waxaa la yidhahdaa laan yaroo tibireed u gacanta ku hayo taa hadduu i weydiista bu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma siiyeen taa hadduu i weydiisto wax kala daaya ma siiyeen dabeetana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fitnada iyo dhibta ka iman doonta ninka kan waa kii xadiiskii riyada ku tilmaamayay waxaa ku riyooday laba suwaaroo ama laba baahal oo dahababa la gashadaa oo dabeetana aada u qurux badan oo aan afuufay markii dambe oo dabeetana biday ama se iska baaba'ay waxaan ku taawiiliyey buu ku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nebiya sheeg sheegtay oo been aha midna waxaa la odhan jiray aswad alcansiy oo yamani buu ahaa isaga waxaan filayaa intuu nebigu noolaababa calayhi salaatu wasalaam in la dilay fayruz nin la yidhaahdo meesha ka madaxaabaa dilay ka kalena waa musaylamat alkazaab musaylamana waxaa la dilay waktigii abibakar radia allahu canhu wufuudda kale ay wariyaan ee wax ka sugnaadeen waxaa ka mid a waktigii reer najraan najraan waa niman yaman qayb ka mida degi jiray oo iyagu markaa kiristan ahaa nasaara ahaa dabeetana wafdi ay ka tirsanaayeen nin la odhan jiray alcaaqib iyo asayid oo labadii nin ee najraan xukumi jirayah oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamnimo ugu yeedhay oo islaamnimadii diiday ama iska soo adkeeyey oo dabeetana nebigu mubahala ugu yeedhay mubahaladu waxa weeyaan banaanka inoo saara ilahay baynu isu maryaynaaye kiina been sheegaya inaan la halaago nacdar kusoo degto uu dumo dabeetana way aqbaleen markii hore kadibna way ka cabsadeen oo waxay dhaheen waryaana ninka haddii wuxuu sheegaya laynagu soo dejiyo waa khatare jizyana ogolay bay idhahdeen waxaanu bixinaynaa jizyadii ama gibirkii baanu bixinaynaa ee gibirkaasi hana laga qaado waxaan ugu dartaa nin aamina nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tagay abu cubayda saxaabigii la odhan jiray casharat almubashiriinka ka mid ahaa waa kuu nebiguna ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma inuu yahay ummadda reer nabi maxamed ninka u ammaano badan ayaan idinku darayaa buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo ah abaa cubayda waftiga kan waa kay mufasiriintu yidhahdaan waxaa kusoo degta aayadan qur'aan ee ilahay leeya ina matala ciisa cinda allahi ka matali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آيات كاسبة الشيغان سبب الله كسو دقين يعني واحد وفود البخاري وحكا سوغي مثلا وحكا ميدا وفدقي أشعريين ته iyo ana waa niman reer yaman ah iyo ahlu yamanka kale la socdayba waxaa ka mid a wafdigii daws waxaa ka mid a wafdigii tay iyo imaatinkii uu yimi xaatima tai ninkii la odhan jiray cadiy ibn xaatima tai wufuudda waxa laga sugo iyaga laftooda waxaa ka mid a damam ibnu saclaba saxaabiga la odhan jiray oo bani sacd binu bakr ka socday oo nin laba timo aada u badan labu ahaa baa la yidho laba guntimoodoo timo dhaadheer la samaystay awr isagoo fuushan buu yimi masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa markaasuu ku dabraday awrkiisii nebigu usoo galay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu la fadhido dabeetana wuxuu ku yidhi ayukum ibn cabdilmutalib indiina waa kee kayn cabdilmutalibi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana ibnu cabdilmutalib ana ayna cabdilmutalib wuxuu yidhi muxamed reer cabdilmutalib ninka muxamed la yidhaahdaa tahay nebigu nacam buu ku yidhi ninkan reermiygi wuxuu yidhi ya muxamed inii saa'iluk wamawlidun calayk maxamedow waxbaan ku weydiinayaa su-aashana waan kugu adkaynayaa ee naftaada waxba ha ka dareeminana waxba dareemi maaya yani su-aalo adag baan ku weydiinaya hay qabanin wax dhibina yay dhicin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi sal camaa badaa lak iweydii wixii kuu muuqda su-aashiisii dhaar buu ka bilaabay markaa unshuduka allah allaan kugu dhaariyey buu yidhi ma ilaahay baa kusoo diro imika rasuul baa tahay ayuu kaga bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma nacam hayo alla igu og inaan alla rasuulkiisii ahay wuxuu ku yidhi war ilaahay baan kugu dhaariyeen ma ilaahay wuxuu ku faray inaanu keligii caabudno oo aanan cidna ugu shariig yeelin inaanu ka fogno oo ka tagno sanamada iyo awsaanta iyo waxaanaanu caabudnay aabbayasho caabudi jiray inaanu iskaga tagno masaas baa alla ku soo faro walla kugu aabuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay markaasi allahuma nacam wuxuu waday markaa inuu faraaidda islaamka mid mid u weydiiyo ilaahay baan kugu dhaariye ma shan salaadood baana lagu leeyay oo caynkaasi oo caynkaasiya dabeetana nebigu alayh salaatu wasalaam haa uu yidhaahdo markii loo dhameeyey ee warkii u dhammaaday ayuu wuxuu yihi fainii ashhadu an laa ilaha ila allah wa anaka cabduhu warasuulu anugu waxaan markhaati ka kacay buu yidhi inuu alle keligii allaha xaq lagu caabudaye wixii ka soo hadhay inay baatil yihiin adiguna inaad ilaahay rasuulkiisii tahay waajibaadka aad ii sheegtayna waan gudanaya waxaad iga reebtayna waan ka fogaanaya waxna ku dari maayo intaa aad iminka sheegtay dhaafinna maayo intaana waan fulinayaa buu yidhi waxna ka yarayn maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaas hadduu run sheego jannu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam damaam waxaa la yidhahdaa tolkiibuu dib ugu noqday dabeetna waa lagu soo ururo waa la wadayey wuxuu ka bilaabay baa la yidhi laate iyo cusaynu caayo asnaamtii ay caabudi jireen dabeetana waxaa lagu yidhi yaa damaam ittaqi lbarasa waljuzama waljunuun war damaamow bay idhahdeen tolkiid miyaad baras iyo juzaam inuu kugu dhacay iyo waali iyo miyaad ka cabsanayn markaad asnaamtayda markaad ka hadlaysa laate iyo cusayo afkaagu markuu gaadho miyaad ka cabsanayn bay idhahdeen wuxuu ku yidhi markaa waylaku war hooge hoog baa idiin sugnaadaye labada tani wallaahi waxna ma dhibaan waxna ma taraan buu laate iyo cusa waxna ma dhibaan waxna ma taraan ilaahayna rasuul buu soo diray kitaabna waa soo dejiyey waxa qulunkaa ku sugnaydeenna waa laydinka kor yeelay oo wax idinka badbaadiya alla keenay aniguna ilaahay baan keligii qiray nebi maxamedna inuu addoonkiisiii baan qiray isagaanaan idinka imi wixii uu farayna waan idin farayaa wixii uga reebayna waan idinka reebayaa waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wixii soo xaadiray nin iyo gabadhitoonna ma joogin ilaa iyo wuu islaamiyey si uu wacdinaya damaam dhammaantood tolkii waa islaamiyey baa la yidhaha wixii maalintaasi ugu yimid idan sanadka kani waa sanadka markaa iskaga caanbaxay wufuudda waxa loo yaqaano oo wufuud aad u tiro badan nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam laakiin markaynu min xayu alaxaadiis sanadka iyo sixadiisa markaynu eegno ma badna inta sugani laakiin ahlu taariikhu wax aad u tiro badan ayay soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenaha waxa ka meeshaasi ka cadun jaziira alcarabiya dadkii ku noolaa inay islaam isu dhiibeen oo dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdinimo loogu wada yimi sanadkaasi wuxuu kaloo nabigu faray calayhi salaatu wasalaam abibakar inuu soo xajo oo dadka muslimiinta ana soo xajisiiyo sanadkii hore nebigu muu xajinin wuu cimraystuun isagu sanadkii sideedaad ee uu yimi isagu waa cimraysto qura muslimiinta iyo mushrikiinta isku dhex jira oo dee mushrikiintuna dee berigii hore nebi ibraahim diintiisii wixii ka hadhay bay iska sii haysteen iyo wax kaloo ay ku dhex dareen oo dee sanamaabud iyo qurungareeda waa la wada xajay iyadoo kooxahaasoo dham wada socdaan laakiin sanadkii sagaalaad buu nebigu soo diray calayhi salaatu wasalaam abibakar oo la faray inuu dadka muslimiinta xajsiiyo abibakar tiro dad ah waxaa la yidhahdaa waaqidi baa la kala noqday waaqidina dee naf badan male markay xagga sanadka noqotee saddex boqol oo saxaabi meelaha dad gaadhaya labaatan neef oo labaatan budno oo la qalayo ayuu ku soo baxay baa la yidhahdaa intii u abibakar xajka u soo socday ayaa waxaa soo degtay suuratu baraa baraatun min allahi warasuuli suuradaasi baa soo degtay suuratu tawba tawba markay soo degtay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suuraddii wuxuu akhriyay caliy bna abi aalib suuradda qaybteedii hore dabeetna wuxuu yidhi calow bax maalinta yowmilxaji alabarka maalinta ciidka ciid aladxaha maalinta la joogo maalintaasi xajka intaad tagto ka iclaami oo dadkoo dhan gaadhsii waa tobanka dilxija waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaasi yani cali buu soo diray waa amirka fariintaasi soo faray laa yuaddi canii ilaa rajulun min ahli beyti riwaaya abu ibn isxaaq soo arooriya oo sanadkeedu xasan yahay inkastoo ay mursal tahay maxamed ibn caliy albaqir maratiishiisa ay ka mid tahay abibakar oo muslimiintii wado xajii ku wada markii uu cali arkay ayuu cali wuxuu weydiiyey aamiirun am ma'muurun caliyow adigan iga daba yimiye yani muslimiintu fawdo may aqoon wax la yidhahdo dad ka socda una aan cidiba ka talini ma jirin muslimiintu cid kastoo meel u baxda cid ba u talin jirtay nebiguna waa ka faray calayhi salaatu wasalaam saddex haddaa ugu baxdaan safar waa in midkii madax noqdaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fawda ma jirto wuxuu ku yidhi abibakar markaasi cali ma amiir baa tahay mise ma'muur yani miyaa lagu soo diray adigoo lagu leeyahay adaa ka talinaya dadka safarka oo dhan oo wadanaya mise adigoo lagu talinayo dadka ka mid a baad iga daba timid bal ma'muurun maya waxaa laysoo diray buu leeyahy anigoo ma'muura sidii buu cali ku soo raacay waa israaceen abubakarna dadkii ayuu xajka ugu ahaa amiir calina wuxuu ahaa mubaliq nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii lasoo faray ee suuratu baraa uu soo faray dadka gaadhsiinaya koox saxaabada ka midina markaa cali ayay ku taageeraysay inuu dadka gaadhsiiyo oo waxaa ka mid ahaa abu hurayra baa la yidhaahdaa iyo tufayl ibn camr adusiy addawsi nimankaasaa ka mida baa la yidhi nimankii iyaguna de qofba intuu meel istaago qur-aankan dadka sii gaadhsiinayay wuxuu cali leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam afar shayna wuu igu soo diray laa yadkhulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelayn mu'min mooyaane alaiyo rasuulkiisa cid rumaysa mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yatuufu bilbeyti curyaan kaabada maanta kadib qofkaa weli inaanu ku dawaafi karin nimanka carbeed way nabigana dhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dadkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma banaana in dadkiina aad ku dawaaftaan ama waa inaad mar cusub aad quraysh ka iibsatay ku dawaaftaan haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah wuxuu calileeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam afar shayna wuu igu soo diray laa yadkulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelayn mu'min mooyaane alaiyo rasuulkiisa cid rumaysa mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yaquufu bilbeyti curyaan kaabada maanta kadib qofkaa weli inaanu ku dawaafi karin nimanka carbeed way nabigana dhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dadkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma banaana in dadkiina aad ku dawaaftaan ama waa inaad mar cusub aad quraysh ka iibsatay ku dawaaftaan haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah adanaad ku dawaafto oo ku xigto ka ka qaadataa meel meesha qaarkeed baa la ogolaya bay dhahay kuwaada ku dawaaf laakiin waa inaad suurtaa markaa oo ninkii markaa maradiisa la xajaala ka yara qabaa inuu tiisas kaga dawaafo maaha ama waa inu mid cusub iibsadaa ama inu qolyaha kan midka amaahdaa dee dadka markii dar waayaana markaa intay maradaba udhixtaan ayay iyagoo kaawar markaa dawaafi jiray wuxuu la faray marka laa yaquuf bilbeyti curyaana qof qaawan lama ogola mukaamada awaafo walaa yaxuju bacda alcaami mushrik islaamnimadiina hadda way xoogaysato waa la iclaaninaya arkaan lislaam cidna looga bixi maayo maanta laga bilaabo kadibna sanadka dambe gaalma soo xaji karo adan gaal iyo muslimba meesha waa la yaaciye waxaa la iclaaniyey maxay sanadkaa wixii laga bilaabo gaal dambe oo xajka imanaya haba yaraatee ma jiro waman kana bayna wa bayna rasuuli lahi sal lahu aleyh ali wasalam cahdun faahdu ilaa muddatih ibnu kaiir riwaayadda uu soo arorinaya imaamu axmed uu ka soo arooriyey musnadkiisa isnaadka jayidka uu ku sheegay wuxuu ku tilmaamay inuu yidhina nabigu alayhi salaatu wasalaam ninkii ballan nabiga la galayowna ballankaagu waa ilaa waktigiisi suuratu daraa haddee labada ra'yi ee tafsiir tabari iyo ibnu kaiir labadooda ra'yi haddaynu soo qaadno daraa ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan markuu soo dejiyey waxaa la mamnuucay in mushrik dambe uu iman doono xajka waxaa kaloo la mamnuucay muddadii iska madax bannaanayd dadkii mucaahidiinta ahaa ee muddo go-an lahaa muddadooda in la sugo dadkii muddadooda aanay hayru muxadad ahayn ama ajal maxduud oo yar oo kooban lahaa ama buriyey afar bilood in iyaga la sugo ka bilaabmaysa tobanka dilxija oo ku dhammaanaysa markaa tobanka rabiiculawal meelahaasi ku dhammaanaysa ciddii aan ballanba lalahaynna in lala sugo iyaga ashirulxurufu intay ka dhammaanaya oo markaasi konton casho meelaha wakti gaaraya nihaayat muxaram unbay noqonaysaa waxaana la joogaa dilxija tobankeedii markaa labaatanka cadha iyo bisha dambe konton maalmood meelaha wax gaarhaya saas buu ku tegay imaamu tabari wuu rajaxaya imaam ibnu kasiirna isagu waa ku tilmaamaya ciddii ballan lahaydna ballankiisii walow zaada cala arbacati ashhur baha ka batee ciddii aan ballankiisu wakti lahaynna afar bilood in lagu soo koobo ciddii ballankiisu afar bilood ka yaraydna ilaa aqala min arbacati ashhur min yawmi taajiil isagana inuu kooxdaasi raaco cala kulli xaal aaraada culamada ee aayaadka sida loo tafsiiraya si kastaa isu khilaafsanaatee waxa weeyaan in wakti loo sameeyo aan wakti mutlaqa iska jirin bara'atun min allahi wa rasuulih ila aladiina caahadtu min almasjid ila aladiina caahadtu min almushrikiin fasixuu fi lardi ilaa aayaadkaasi laga bilaabo waktiga kan wuxuu islaamnimadu soconaysa labaatan iyo laba sannadood dabeetana waxaa la caddeeyey meeshan gaal iyo muslim isku dhex jiraya inaanu jiraynin jaziira alcarabiya kacbadan iyo waxa ku saabsan oo dhamayna dhul muslim tahay xaramna inay tahay bacda caamihim haadana inaan la ogolayn cidiba inay ka timaato dacwadiina waa la sii faafiyey oo waa la sii ballaadhiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wufuudda isagoo qura uma imanayna isaguna wufuud buu dirayey wufuuddu diray markaa salam waxaa ka mid ah abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal oo kale labadaba waati yaman loo diray midba qayb yaman ka miduu nebigu u diray waana kii kulahaa yasira walaa taasira bashira walaa tunafira fudaydiya oo dadka atibina u bushaareeya oo hayeeriyana dadka waakii mucaad nabigu la sii ballamaya calayhi salaatu wasalaam ku lahaa duul baad u tegi doontaa ahlu kitaaba ee markaad u tagto waxa ugu horreeya aad ugu yeedho ha noqoto shahaadada hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg shan salaadood in lagu leeyay hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg in sadaqaad kuwooda wax haysta ka qaadid oo kuwooda aan waxba haysanin aad siiso kana dhowrso xoolahooda kuwa ugu fiican inaad ka gurto iskana ilaali buu nabigu lahaa habaarka ninka la dulmiyey isagii alle waxba uma dhexeeyaan baryadiise iska ilaaliyo cidna ha isku dulminin kadibna khaalid bin waliid maalan buu yaman u diray wakti kasii dambaysay caliy bn abi aalib buu u diray cala kulli xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu kaga diray wufuud kale sanadkii tobnaad ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo xajay xajat lwidaa aw xijat lwidaa xajat lwidaa xajkii gabagabada xajkan markuu nabigu yimi waana xajka ku dhow nabi maxamed xajay calayhi salaatu wasalaam dadkii oo dhan baa soo raacay oo rabay inay ku daydaan oo nebiga la xajaan dilqacda markii ay shan maalmood ka harsanayd buu nabigu ka soo baxay baa laydhaha calayhi salaatu wasalaam madiina waana soo xaj tegay carafa maalintuu taagnaana waa markay kusoo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina aayaddaasi ilaahay leeyahay maanta diintiinii waan idiin dhammaystira nimcadaydiina waa idiin taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinkaga noqday alla leeyahay subxaana wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam xajkaasi waa kuu ku lahaa saxaabada khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum wardada wiga qaafa xajka manaasigtiisa iyo meelaha la tegayo oo dhulka la istaagayo meesha la marayo aniga iga sii barta bu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam mujtamaca aada u badanoo muslimiinina way soo xajeen xajka kan waa culamada fiqiga iyo culamada xadiidka iyo culamada waa inta ugu badan lekay baabkaas wax kaga qoraan culamada qaarkoodna kutub gaaraba ay u alifeen safarkaas iyo dhulkii uu nebigu istaagay qaadkii uu xajiyo meeluhu maray kutub gaaraba laga alifay muslimiintuna waa maalinta ugu tirada badnayd ay nebiga soo raaceen calayhi salaatu wasalaam khutab dhowran ah khudbado dhowrana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeediyey carafo oo kale khudbad buu ka jeediyey ayaamu tashriiqa bartankeedii khutab buu jeedinayay khudabku maalintaa jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa wardadow dhiiggiinna iyo maalkiinna waa xaaraan ba idinka yahay sida maalintiitan maalintiina tan ee bisha tan ee dhulka kan ay xaaraan u tahay yani waa asharulxurum waa ardullah xaramkii baa la joogaa waa maalina ciideed ama carafeed sa kuwaas ay xaaraam idinka yihiin ayay xurmo u leeyahay dhiigga qofka muslimka ah iyo hantidiisuba wax kasta oo jaahiliyadii laysku lahaa waan tuuray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhiigaan tuuro waxaa ugu horeynaya dhiiggii reerkeega ibnu rabiica ibnu alxaaris ribo oo dhan waan daadiyey ribo aan tuuro waxa ugu horeynaysa ribadii adeerkay ee cabaas binu cabdilmutalib maanta laga bilaabo waxba kama jirayaan wardadoo dumarka ka cabsada ilaahay kaga cabsada dumarka waayo ilaahay magaciisa ku banaysateen farjigooda ku qaadateen waina lakum calayhina anlaa yuiina iyagoo idinkuna waxa iyaga ku leedin inay furaashkiina cid aan ceebtiin ku fadhiisinin hadday si sameeyaan darban hayra mubaraxin la samayn karo wuxuu nebigu ka hadlay in kiswo la siiyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo waxay huwadaanba in la siiyo waxaa idinkaga tegayaa buu nebigu leeyahy shay haddaad qaadataan aniga dabadayaydaan lumin yani khudabkani waxay u arkaayeen kaanama uu nebigu sii dardaarmayo khudbado dardaaran maydhana ayuu nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay shay haddaa aniga dabaday qabsataan aydan weligin lumayn baan idiin sheegaya waa ilaahay kitaabkiisa maxaa odhanaysaan markaan anigu tago waxaan odhan doonaa waa maalinta saxaabadana kula ilaahay rasuulkiisii waa na soo gaadhsiiyey diintii oo wixii korkiisa saaraa waa gutay oo waa noo naseexeeyey oo wax allaaliya wixii alla ku saaray waad ka gudatay nebigu intuu farta cirka u taago maalintaas buu wuxuu lahaa allahuma fashhad allahuma ashhad allahuma ashhad inaa markhaati iga noqo inaa wixii aad soo farto o dhan iyo diintii iyo risaaladii o dhan inaan dadka wada sheegay inaa markhaati iga noqo khudabka uu maalmaha jeedinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa khudbaduu lahaa laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd waa hoy muslimow waniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina aa idinku madaxa iska jarjartaan buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam kufrigan uu sheegayaa bay culamada idhaha kufri camaliya yani in muslim muslim dila waa kufri camaliya bay leeyihin caqiida yuu ka gaaloobine waa dhaqan gaaleed buu sameeyey qof muslim wuxunbaa dila gaal laakiin muslim muslim aan waxba ku lahayn ma dilo saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku khudbadaynaya xajat ulwadaac laa tarjicu bacdi kufaara aniga gadaashay gaalnimaha ku noqonayna buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yadribu bacdukum riqaaba bacd oo barkiinba barhka kale uu luqunta ka jaro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqday xajka uu dhexda soo socdana hadiir qum meesha la ydhahdo markuu marayeyna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu hadlay cali buu intuu gacanta qabtay buu uhi man kuntu mawlaa fa caliyun mawlaah ninkana weli ahaa cali baa u ah isaguna weli cali buu markaa meeshaasi ku ammaanay waa meesha ay nimankan faafidada la ydhaahdo ama abaarka qabe ee shiicada la ydhaahdo qaar ka mida ay qabsadaan ee ay rabaan inay yidhahdaan markaas buu dardaarmay inuu cali yahay madaxdii ku xigaysay oo muslimiinta u cali madax u noqonayo waxay kale madax muslimiinta u noqdoo dhamina cali khiyaameeyaan oo abibakar iyo cumar iyo cusmaan iyo khiyaamay ahayd arrinka waxa iska lahaa cali laakiin waa been nimankaasi waxay sheegayan waxba kama jiraan axaadiista way ku asaxday allahuma waali man waalaa wacaadi man caadaa inuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam ama axaadiis badan oo masalada ka warramaysa laakiin masalada waxay ku timi sideedba cali yaman buu ka yimi dabeetana niman baa ka cawday askarta ciidankii la socdaya ayaa cabasho ka sheegay oo alaabuu siisiiyo haddana dib uga soo celiyey baa layidhi naaibkiisi alaab uu qaybiyey ayuu cali isagu dib uga soo celiyey baa laydhi dabeetana way cawdeen dabeetana wuxuu damcay inuu nebigu u tilmaamo calayhi salaatu wasalaam cali inuu xaqa ku taagan yahay sida cali yeelay inay tahay sidii xaqa ahayd dabeetana erayada tan buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam uu cali ku taageerayay iyana waxay ka dhigeen qadiyad kalaba oo in laga warramayay laakiin waxaan waxba ka jirin dee safarkan noqoshadii uu ka noqdayna wakti ahaan saddex bilood wada dhammayn culamada qaarna dhowr iyo siddeetan ku sheegaan baabuu nebigu sii noola markii uu ku laabtay magaaladii maka magaaladii madiina ahaydna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey ciidan cusub oo loo diro nimankii romanska ahaa dhankiisii ciidankaasi wuxuu madax uga dhigay usaamata bnu zayd ciidankii hore ninkii watay zayd ibnu xaarisa baa watay ciidankii koowaad ee romanska loo dira baynu leeyahay saddexdii kuna nin ahaa saddexda nin madaxda looga kala dhigay ee la yidhi zayd ha xukumo hadduu dhinto jacfar ibnu abi taalib oo hadduu dhinto cabdillahi ibnu rawaxa uu nebigu yidhi saddexdiiba shahiid ay ku noqdeen ee khaalid ibnu walid markaa soo badbaadiya ciidanka qabsaday mar labaad baa meeshii uu ciidan kale nebigu rabaa inuu u diro laakiin ciidankan wuxuu nebigu madax uga dhigay usaamata bnu zayd usaamo oo nin yaroo dhallinyaroo sideed iyo toban jir uu ciidankan u dhiibay usaamo sideed iyo toban jir ah ayuu ciidan saddex kun oo nin ka kooban baa la yidhaahdaa oo weliba ay ku jiraan saxaabadii waaweyneyd ciidanka waxaa ka mid ahaa baa la yidhahaa abibakar iyo cumar iyo raggaasaa ku jiray ayaa usaamana madax looga dhigay oo la yidhi usaama idinku dagaal tegaya markaas baabuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam dhowr goor bay nebiga kusoo noqnoqdeen iyagoo usaamo maagayo le inanka yar ragga ha u dhiibine dee nin weynoo mudakara wax kan u dhiib saxaabada ku alaalinayaan aw nebiguna leeyahay imaaladii aabbihiiba waa duragtay usaamaan u dhiibay uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kale inuu dhiibo sidii ciidankii markii la ururiyey oo la rabo inuu baxa baa la yidhaahdaa ayaa waxaa dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam bukaankii ku bilaabmay madiin maka markuu ka noqday madiine ku noqday dhowr iyo siddeetan casho kadib ayuu xanuunku ku bilaabmay baa lagu tilmaamaa culamada qaarkood waxay sheegaan ama jamaahiirtu waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan saddex iyo toban casho ayuu xanuunsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban casho laakiin ninka la yidhaahdo sulayman ataymi wuxuu jazminayaa xadiid sanadkiisu saxiix yahay oo imaam bayhaqi uu soo saarayo akram diyaa cumar inaad moodo inuu ra'yigaasi qadimayo toban casho qura inay ahayd toban casho keliya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bukay ayankan waa uun wakti aada u yar walidalik maalin isniineed buu nebigu geeriyooday baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam rabiicu thaani ay tahay labayo tobankii rabiiculawal ay tahay gurigii maymuuno isagoo jooga ayuu xanuunku ku bilaabmay nebigu calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddex sannadood ayaa wakhtigaa u dhammaaday culamada qaarkoodna waxay ku tilmaamaan xanuunkani wuxuu ku bilaabmay sanadkii toddobaad ayuu bilowgii ayuu kusoo bilaabmay gaar ahaan fatxo khaybar dabadeed habartii maalintay sumaysay waxa la dhaha sunta habartii ku sumaysay waxbuu ka dareemi jiray habartii yahuudad ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa markuu muddo bukay ee uu kolba yidhaha ayna xaggaan aroorta ahay ayna ana qadan ayna ana qadan buu odhan jiray warbarinta haweenkiisii dee habeen walba xataa isagoo buka muu aqbal inuu meel uu iska jiifso ee intaa la qaadaa buu lahaa ayna ana qadan guriga heblaayadee baan aroorta ku beeninay markaasa la yidhaha guri heblaayo waa la geeyaa markii dambe ayay dumarkiisii waxay aqbaleen in guriga caasho lagu hayo caasho nabigu waabuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen guriga caasha ha lagu baxnaaniyo gurigii caasha ayaa la keenay bayto caaisha buu nebigu ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam inuu intuu buko jiifo kii baa la keenay caaisha markaa halkaa ku haysay oo ku akhriyaysay mucawadataynka walcawadu birabbilfalaq iyo birabbilnaas bay nebiga gacantiisa intay soo qaabto ku akhrido ayay tiisa marmaraysaa iyadoo arkaysa inay teeda ku akhrido in tiisu ka baraka badantay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa culamada markaa waxay sheegaan maalmahii ugu dambeeyey bay had iyo goor ka warramaan gaar ahaan shantii cashie ugu dambaysay iyo maalin walba waxa dhacay laakiin markaynu iska soo duuduubno nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba waktigan dambe sii dardaarma waxaa kamid ah warwaraaqi keena buu yidhi aan kitaab idiin qoraydan lumin aniga dabaday weligiini markii laysiri qalinkii iyo waraaqdii wixii wax lagu qorayay doona ayay saxaabada baddiideen oo yidhahdeen war ka daaya nebiga hadda wakinine gaaraan waxa la yidhaha cumar baa wuxuu uhi waar ilaahay kitaabkiisii bada yidhi yaale nebiga hadhibina iska daaya markaasay murmeen markay ku murmeen arrintiina waxay ku yidhahdeen nebi allow xasbuna kitaab allah dabeetana arrintii markay ku murmeen nebesiga taga buu nebigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam iyagoo u arkayay saxaabada qaarkood inay arrinkan iska tahay un dardaaran nebigu u dardaarmayo laakiin inuu nebigu culus yahay oo u diidayey inay dhibaan oo le ilahay kitaabkiisiiba way inoo keeno waa yaalaayeen waxba dardaaran kale yaan laynoo qorin ee nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadaasi ugu sii dambeeyey waxaa la yidhahdaa faatima oo timi markaasuu wax u sheegay markaasay oyday markay oyday buu haddana u yeedhay dabeetana hoos buu wax ugu sheegay markaasay qosashay markii uu nebigu geeriyooday kadib calayhi salaatu wasalaam bay ka warramaysay oo waxaa la yidhi maxay ahayd waxay tihi wuu i hoos buu igu sheegay inuu dhimanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana waan ooyey bay leedahay mar labaad buu ii sheegay bay tihi reerkiisa iyo ehelkiisa inaan anugu ugu horaynayo qofka ugu hordhintay ee nebiga la xidhiidha inaan ka mid noqonayo markaasaan ku farxay bay leedahay iyadaana ugu geeri xigtay nebiga lix bilood kadib ayay iyana geeriyootay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo buqa maalmihii hore ayuu saxaabada tukinayey laakiin maalmihii dambe markuu xanuunku aada ugu sii batay ayuu wuxuu yihi muru ababakra falyusalli binnaas kafara dadka ha tukiye caaisha markaa ku celcelisay hadalka oo istiri arma aabbaha dadku shu'umaysta yani waxaa iska dhib badan leh ninkaas yani meeluu fadhihi jiray haddaad ka daba fadhiisato adiga dadku waa kubaarsanaya ama adigoon wax badanba dhibin ee laga yaaba inaad wax wanaagsan ba wado waayo waxaa la dareemaya lagugu qiyaasaya dee qof aanad gaari karin oo kaa fiicnaan badna waxay ka cabsanaysaa caaisha inay dee dadku nebi maxamed ku qiyaasaan oo markay yidhahdaan wallahi halkii nebiga gaari kari waayo kale in la yidhaahdo oo markaa dadku shumaystaan markaas bay lahayd ha laga daayo aabbahay waxay tihi ilahi rasuulkiisa idan abaabakra rajulun raqiiq abaabakar waa nin jilicsan bay tihi daciifu sawt codii jilicsan kasiiru lbukaa oo hin badan oo salaad hadduu isu taago codkiisa baa cidda maqli maysa waa ooyayaa bay leeday markuu qur-aanka akriyo nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuu ku adkaystay wuxuu ku adkaystay abibakar dadka ha tukiyo ilaa uu ka gaarsiiyey na kuna sawaaxibu yuusuf yuusuf saaxiibadii baa tiibo waa haween ku lahaa yani qoladii qaladay yuusuf oo kale iyaga kaldi maysaane ha abibakar ha tukiya dadka abibakar waa ummadda muslimiinta nebiga gadaasheed ninkii u khayr badnaa sidii baa abibakar uu ku tukiyey maalin maalma ka mid a xataa isagoo abibakar tukinayo ayuu nebigu soo baxay iyadoo ay garbaahayaan cabaas iyo cali dabeetana dadku tukiyey khudbad buu akriyey khudbadiisa waxaa ka mid ahayd fadliga abibakar uu sheegayo nabigu abibakar uu ammaanayey waxaa kaloo khudbaddu maalintaa jeeriye ka mid ahayd inuu nabigu ku yidhi addoon ayaa ilaahay aakhiriya adduunka kala dooransiiyey markaasuu doortay aakhira buu doortay dabeetana abibakar baa ooyey dadkii way la yaabeen war aniga waxaa ka ooyinaya waa maxay laakiin waxa abibakar fahmay inuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam naftiisa oo sheegaya cidda wax la doorasiiyeyna inay isaga tahay aakhira cidda dooratayna inay isaga tahay yani inuu geeridiisi ka warramaya buu abibakar fahmay sidii u fahmayna runtii waa ahayd salaad subax dadka kale albaabadoodii masaajidka u furaayo dhan nebigu wuxuu yihi awda abibakar un meeshaasi ha u furaato waxay dhahdaan waa iyo ammaantii badan ee nabigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ishaara yani uu dadka muslimiinta uu ishaaraya min bacdi inuu abibakar yahay cidda mudan inuu madax ka noqdo laakiin manuu si cadna uma odhan hebel baa idiin ah ee aniga dabaday salaadii subax ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sutradii yareyd iska fayday isagoo gurigii caaisha jiifa dabeetana muslimiintu eegay iyagoo sufuuftii ku jira oo abibakar tukinayo wuu dhoola cadeeyo wuu qoslay baa layidhi kaanama yuwadichuhum kaanama uu sii salaamayo kale muslimiintii waxay ku fitnoobi gaadheen baaba layidhi farxad ay ku farxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qosalkiisiiyo isleeyihin mana uu soo baxayaaba abibakar baa xataa dabcay inuu safka dib u galo si uu nebigu hore ugu soo maro oo dadka u tukiyo dabeetana wuxuu u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkiisa inuu joogo iyo dadka muslimiinta inay salaadooda dhammaystaan daahina waa la sii daayey kadib buu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam faatima u soo gashay oo le waa kurbaabaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyay allah bahay maxaa dhib haysa taai bay ku barooranisay nabiguna uu leeyay laysa calaa abika kurbun bacda alyawm aabbaha maanta dabaadeed dhibi haleeli maysa uu nabiguna ku leeyay calayhi salaatu wasalaam usaamata bnu zayd baa usoo galay baa la yidhahdaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ishaaro tilmaan buu ugu duceeyey baa la yidhahdaa isagoo aamusan oo codkii uu markaa kasoo bixi waayo hadalkii waa aada ugu xidhmay kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku geeriyooday isagoo halkan ku tirsano hadda karila ayuu soo galay caaisha wiila walaalahayna cabdiraxmaan loodhan jiro caday gacanta ku sitaa cadaygii bay caaisha ayuu farqa ugu ishaaraa caaisha ka qaaday dabeetana intii u calaalisay nabiga siisay afka u marmarisay waa loo cadeeyey biyo iyo waxoogaa baa lagu sayrtayray biyihii isagoo wejiga marmarinaya intuu biyaha gacanta geliyo wejiga marinayo nebigu wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat ina lilmowti sakaraat nabigaa lahaa alayh salaatu wasalaam laa ilaha ila allah geeridu sakaraad iyo dhib bay leedahay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu sidii wax baxay oo kalu noqday isagoo le maca aladiina anacma allahu calayhim min annabiyiina washuhadaa isagoo le markaasi allahuma fi rafiiq lacla allahuma fi rafiiq lacla saas baa nebiga alle subxaana wa tacaala uu ku qofsaday waxaanu ku geeriyooday isagoo dhabta caaisha madaxiisa uu halkaa ugu tiirsan yahay ayay naftu ka baxday goor ama barka kulula amaba ay hasookayani hadhsookara ama ay noqotayba waktii zawaalkii oo adceedda ay weecatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam naftu ka baxday dabeetana dadkiibaa warkiis gaadgaadhsiiyey waxaa soo yimi abibakar oo meel duleedkaa ku maqnaaba soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu madaxa marada uga rogay wuxuu arkay inuu geeriyooday intuu halkaa ka dhunkaday nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka yimi dabeetana dadkii oo ishaysto nebigu wuu dhintay iyo muu dhiman iyo wuu soo noqonaya oo cali meel seef le cumar seef meel la taagan yahay ole bal waa munaafaqa xuna yidhahda nebi maxamed baa dhintay dadkii way dawakeenba uu leeyahay munaafaqa xuna yidhahda nebigii baa dhintay aan ka maqlo waa soo noqonaya qaar xunxunu halkan ka booqayo ole nebigii baa dhintay buu layn doonaa dabeetana ayuu abibakar isa soo taagay abibakar baa markaa khudbad yaroo kooban dadka ujeediyey markay dadkii isu wada yimaadeen buu hadlay ama bacd man kana minkum yacbudu muxamada faina muxamadan qad maat khudbadaas u jeediyey wardadow ninkii nebi maxamed caabudi jirowna nebi maxamed dumay buu ku yidhi ninkii alle caabudi jirowna waman kana minkum yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii ilaahay caabudi jirayna alle waa nooliyay subxaana wa tacaala deetana wuxuu ku dul akriyay aayaadda qur-aan ilahay leeyahy wama muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi illahu shaakiriin aayaddaas markuu saxaabadii ku akriyey ayaa la wada degay waxaa la yidhahdaa cumar cagihiisii uu ku taagnaa way hayn kari waayeen baa la yidhahdaa seefti yareed u sitayna waa ka dhacdo hoos buu isaga fadhiistay baa ladhaa cagihiisii baa hayn kari waayey kaanamaa baa la yidhahaa aayaddan aanay horaba u maqan oo kale sidii waxay imika kusoo degtay oo kale ayuunbay ku wada noqotay nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu ku geeriyooday ama alle subxaana wa tacaala uu ku oofsaday intii aan markaasi la aasinna muslimiinta waxay cabaar ku murmeen cabaar rogrogeen cidda madax noqonaysa kadibna waxay doorteen abibakar inuu madaxu noqdo maalin isniineedna wahayd maalintu go-ay dabeetana habeenkii khamiistii soo galaysa rajaynaya inay aaseen nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadana xataa waxaa layidhaha furaada bay ugu tukadeen kolka hore ragga ku tukaday dabeetana caruurta dabeetana dumarka qaaba inkaas ay ugu tukadeen godkii waxaana lagu aasay halkii uu yaalay waayo ahlusaxaabi baa wuxuu tilmaamay markii la isweydiiyey haddaynu ku aasana nebi waliba nebigu wuxuu yihi ambiyadu halkay naftu kaga baxdaa lagu aasa axadu saxaaba markaa intu freeshkii naftu kaga baxday kor u qaaday ayuu halkii u qoday gurigii caaisha ay lahayd markaas baa lagu aasay iminkana masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey markii la weyneeyey ayuu gurigii soo galay ee looguma talagelin nebiga lagu dhex aaso masaajidka lagu dhex aasama ahayd guriga uu ku xigay masaajidka ayaa halkii ay naftu kaga baxday baa lagu aasay ooqankii caaisha ay lahayd kadibna beri dambey muslimiinta masaajidka ku yaraaday u baahdeen inay weyneeyaan waa la weyneeyey saasbu kusoo galay masaajidka iminka uu kaga mid yahay xabaasha nebigu alayh salaatu wasalaam laakiin gaar waata looga xidhay si aan u noqonin insha allahu tacaala siiradaynu akhriyaynay oo inta ugu badan laynu ka faa'iidaysanay doctor akram diyaa ilcumari siiradiisana asiira nabawiya saxiixa oo runtii uu in badan dadaalay in isku dayo inuu tasxiixiyo kitaabka labaad aynu adeegsanayna oo ahaa raxiiq almakhtuum wixii kale aynu adeegsanayna marka ay ahaayeen sunanka iyo zaad المعاد يا وحي الحلمالة لكن انت هو بدل انه كتاب كان صريح اما كان كل حاجة استعمالين ما انت انت اسوين كوكب قبيلنا والله اعلم وبالله توفيق